tababarkan ku saabsanaa hanaanka dakhli uruurinta iyo maareyntiisa ayaa waxaa degmada buurdhuuba ee gobolka gadarow ku qabtay xubnaha waaxda maamulka iyo maaliyadda degmada gudoomiyaha degmada buurdhuuba ayaa faahfaahiyey muhiimadda tababarkan kulankan wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo golaha maamulka degmada ay workshop ku samaysanayeen waxwada barasho ah waxaa u heliyey khubaro aqoon dheer u leh cilmiga dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaan baranaynay casharadii aan hadda ka hor kismaayo tababarkii aan ku soo qaadanay khuseeyey oo maaliyadda iyo dakhli ururinta si loo daadajiyo golaha maamulka degmada iyo shaqaalaha maaliyadda dhammaantoodna ay u noqdaan dad aan hab uldhabasho ah u shaqaynayne nidaam raacaya oo habraac iyo nidaam sharci oo ay dakhliga u aruuriyaan haystay oo noqdaan iyo cashirkan khuseeyey saaka sideedda ilaa iyo maanta labada duhurnimo intaas cashiradan socdeen waa ka mahad celinayaa habka dulqaadka iyo kartida leh oo ay golaha maamulka degmada ay dhammaantood waktigooda u geliyeen uguna sabreen inay cashiradaas qaataan si la mida waxaan u mahad celinayaa dadkii isku howlay inay cashirkaas daadejiyaan fahan wanaagsanna ka siiyaan golihii maamulka degmada oo dhegaysanayey kan maaha kii noogu horreeyey micnaha kii noogu dambeeyey ma ahaan doono waxaan ku socon doonaa casharada security-ga arrimaha bulshada garsoorka haddii aleed iyo siyaasaddaba inta hay-adooda uu maamulka degmada u dhisan yahay dhammaantood golo kaste maalin bay qaadan doonaan seeshonkooda si maamulka degmadu uu noqdo maamul degmo oo bulshada ugu adeegayo wuxuu yaqaano ee aan uldhabasho iyo waxa maaragtay qof weliba ay la tahay aan ku howlgalayn si shaqo nadiifa aan u gudanno insha allahu tacaala bulshadana ay qanaaco uga hesho sida loogu shaqaynayo dhaqaalaha canshuur fuul ah la qaadi doonaa canshuurtaas la qaadana waxay ku dhici doontaa gacan ammaan ah insha allahu tacaala tababarkan ku saabsanaa hanaanka dakhli uruurinta iyo maareyntiisa ee lagu qabtay degmada buurdhuubo ayaa waxaa ka faa'iidaystay xubnaha waaxda maamulka iyo maaliyadda degmada